hawsha guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsocodka geedhiga dhankooday hantaano horsocodka geedhiga dhankooday hantaano walafdhabar haweenku iyo iyo hayin dulqad badan
salaamuulaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal meel walba aad joogtaan isi walba maqalkaygadiin soo gaaraba halkaad naga dhagaysanaysaan warbaahinta isnaa siddeetan iyo toddobadhibic toddoba megahertis kuna soo dhowaada barnaamijka umuuraha habeenkoo aad ka dhagaysataan toddobaadkii bahadahan oo kale toddobaadkana barnaamijka waxaan kusoo qaadan doonaa habeenka ku shaqaysta xirfadaha qurxinta dumarka ee ku dhaqan magaalada jowhar waxaana igala qaybgeli doona qaar ka mid ah habeenka ku shaqaysta xirfadda qurxinta dumarka iyo qaar ka mid ah macaamiishooda ee u diyaargarow barnaamijka oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
soo noqod wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo asaare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadanu waa injineer saki habeen badan oo ku dhaqan magaalada tani jowhar caasimada dowladda hirshabeelle ayaa ku shaqaysta xirfadda qurxinta dumarka kuwaa oo ka maareeya noloshooda iyo midda qoyskaba sidaad hordhac barnaamijka ku maqasheen toddobaadkan waxaan uga hadli doonaa habeenka ku shaqaysta xirfadda ugu horeyn waxaan siin doonaa qaar ka mid ah habeenka ku shaqaysta xirfadda qurxinta dumarka waxaana wax ka weydiiyey sidaay ugu shaqaystaan ugu horeen kusoo dhawo barnaamijka umuuraha habeenka ee ka baxa warbaahinta isna adigoo ku bilaabay magacaaga iyo shaqada aad qabato waa mahadsan tahay magacaygu waa naciime axmed xasan waxaa ka shaqeeyaa qurxinta dumarka waa gartay nacim bal inoogu warbixi waxyaabaha aad u sameyso gabdhaha ee ka mid ah qurxinta dumarka waxyaabaha loo sameeyo way badan yihiin gabdhaha tintaa loo sameeyaa wejigaa loo sameeyaa maxaa ladahay waa la qurxiyaa cilaana loo sameeyaa cilaanka maxaa laa lugaha iyo gacmaha loo same loogu loo qurxiyaa sidoo kaleenta aroosyadana waa qurxinaa waa gartay nicim maxaa kuugu dhaliyay in aad sameysato xirfadan qurxinta dumarka ah waa mahadsan tahay kaso aqoonta ka soko waxaa loo baahan yahay xirfad inaad lahaatid beri aqoonta haddaa wax ku weysid xirfad wax ma ku weyneysid meel walba aad tagtadna xirfadaada way ku daba socotaa oo makaa hareyso marka waxaa igu dhaliyay inaa xirfad maxaa ladahay xirfad aad samaysto shaqadeeda labaad ina ii ahaato oo maxaa ladahay shaqo gooni ah oo ani oo qa iyo qaas ah ina ii ahaata igu dhalisay waa gartay nicima muddo intee la eg aad ku jirtaa xirfadan cilaansaarka weliba qurxinta dumarka waa mahadsan tahay ugu yaraan waxaa ku jiraa todoba sano
waa gartay kabaran agabka aad u adeegsato qurxinta dumarka haddii ay noqoto makabkii weji dhaqii lagu dhaqii gabdhaha aad u sameysaan agabyada aad u adeegsataan agabyada way kala dugan yihiin marka wejiga loo dhaqaayo gaar waayo agabyo gaara loo isticmaalaa marka lugaha iyo gacmaha loo dhaqaayo gaar waayo agabyo kaleenta loo isticmaalaa sina oo gaar ah sidoo kaleenta markii la qurxinayo oo meegabka loo sameynayona gaar waaye markii cilaanka loo saarayona gaar waaye way kala gurgooni waayo
waa gartay agabyada aad u adeegsataan yacni ama daawooyinka loo isticmaalo wejiyada sida u kala baxa waa mahadsan tahay qof aa ku imaanayso wejigiisa oo saliid leh asina si maxaa ladahay weji dhaq gooni oo maxaa ladahay waa loo sameeyaa oo gaar ah qof kale inta wejigiisa qalina loo sameeyaa nwejinooc kale intaa loo sameeyaa asina oo gaar ah marka way kala kala duwan yihiin hal nooc islama aha dadka nooceena u imaadana ugu soo qaabilaan waa ku qaabilnaa waana ugu sameynaa waa gartay ka waran xiliyada ugu badan oo aad shaqadan qabataan
Ee, waa mahadsantahay xiliyada ugu badan oo shaqada aqabana waxa waaye xiliyada arooska iyo maxaa la lahaye xiliyada oo ciid ciid oo markay jirto markaas oo ugu badan iyo sidoo kale inta xafladaha markii jiro waa gartay ka waran goobtan aad wax ku sameyso ma goob adii shaqsiyan ku ahaa ama waa goob kira ah Ee, kiro waaye goobtan goob oo maxaa la lahaye aan had shaqsi ah maaha goob oo kiro waaye
waa gartay ka waran lacagaha aad ka helayso sameynta ama qurxinta gabdhaha ma tahay mid ku filan kiradii halkan nolol maalmeedkaadana ma ka daberi kartaa kole marna way ku filan tahay marna maku filno marna waxaa la helaa marna waa la waayaa marka een, gabdhaha hal maalin islama imaadaan oo waqtigii oo maxaa lahaye ee xaflad jirta ama waqtigii oo maxaa lahaye oo aroos jiro iyo waqtigii ciidda ah markaasaa ka faa'iidaysanaan lacagta ugu badan waqtigaasaa laga helaa laakiin waqtiyada kalenta maalmaha kalenta een, qof caadi cilaanka iska saaranayo qof caadi nafsadiisa quruxsanahay le ku imaanayaan
waa gartay nicim haddii aan u weecano dhankii caqabadaha inta aad ku guda jirto sameynta ama qurxinta dumarkan ma jiraa wax caqabad ah aad kala kulantay wuu jiraa qof loo sameeyey oo wejigii loo sameeyey aa ku dhahay wejigan ma ii sameysno Ee, maxaa ladahay saa ka rabi ma noqonin qof cilaan kuu saaraya oo u saaraysa waxaa dhahaya nashqadan kama helin oo maxaa ladahay yani nashqadan maxaa ladahay ma rabi sidoo kale inte qof oo maxaa ladahay make up aa u marinaysid waxuu ku dhahaa make upka make up oo iqancii ma aha make up jira ma aha dadka qaar xataa waxaa dhici karta make upka inay iska dhaqaan
waa gartay markii aad la kulantaan caqabadahaas oo kaleenta maxaad samaysaan qabadahaas markaa ka kulanno qofka maxaa noo imaaday waxaan isku daynaa asoo raali ah inuu baxo si aan waa raaligelinaa oo maxaa lahaye soo asi u raba u sameynaa waa maadaama oo dadka ay isku mid ay ahayn oo maxaa lahaye dadkan ay isku eh, isku fikradna ay ahayn waxaa jiri karta dad oo maxaa lahaye saa oo oo- oo maxaa lahaye baadiyaha ka imaada saa adi u rabtid maana si kaleento u rabo oo baadiyaha ka imaaday oo wax magaalada ka dhacaya iyo maxaa lahaye isbedelka socdo oo wara ka heenin oo dhaqankii hore oo ku socdo dhaqankaas in lagu dhaqo marka oo rabaa sidoo kale anagana waa ku dhaqnaa waa raaligelinaa waa gartay markaaga hore aad baranaysay xirfadan ma mid qalbigaaga kusoo maaxataa inaad barato ama waa mid markaasi aad meel iskuul aad u tagtay oo aad kusoo baratay waa mahadsantahay xirf- xirfadda ani dhaxal ay ii tahay Een, waxaan gabarta hooyaday meel inaan u tagay oo maxaa la lahaye ma ma isku taxaluujin inaan meel tago micnaha hooyaday aaba saari jirta hooyaday sidaa awgeed aa ku bartay hooyaday aa saari jirtay wax gurigaaga laga dhexaayan waa inaa baratid waaye haddii adi ee maxaa la lahaye adi oo rabitaankaaga uu ku jiro marka rabitaankaygana oo- ano maadaama uu igu jiray sidoo kale hooyadayna waa ka bartay dhaxal waaye Een, ma jiraan waxyaaba hadda aad u baahan tahay in lagaa taageero si kor aad uga qaato xirfadaada haa waxyaabo badanaa u baahannahay in lagu soo kordhiyo Een, agab- agabyada casriga hadda ee dadka isticmaalaan badanaa nagama haysano Een, agabyadaas in nalaga taakuleeyo waa u baahannahay sidoo kale inta dhiirgelina u baahannahay Een, maxaa la wax walba dhiirgelinay leeyihiin dhiirgelin haddaan u helno waxaaba k- oo ka- laga sii yaabaa heerka aa taagannahay heerka sareysa inaan tagno
waa gartay Een, ugu dambeyn bulshada reer jawhar ay ku dhageysanayso maxaad baaqoota halkan ugu jeedinaysaa
een waxaa u jeedinayaa inay xirfadaha bartaan xirfadaha xirfad walba aa hamigaa ku jiro ama aa rabtid inaa baratid xirfad wax walbay ku anficaysaa noloshaada ayay isbedel sa- sa- isbedel ku sameynaysaa waayo xirfad haddaa taqaanid cid wax ku diidi karta mala cid wax oo maxaa lalahay ku xismi kartan ma laha adiga aa maxaa meel isku soo saari kartid laakiin aqoonta badanaa inaa wax lagu helina laga yaabaa laakiin xirfadda adiga nafsadi nafs- nafsiyan aa u baranaysid maasha allah inaa wax ku heshidaa laga yaabaa maxaa oo- maxaa lahaa bulshadana waxaa uu baaqi lahaa inay xirfadaha bartaan meelaha xirfadaha laga bartan ay soo buux dhaafiyaan sidoo kale inta ay bartaan ee ku baraarugaan inay xirfad samaystaan oo ayaga u gaar ah ugu horeen kusoo dhawow warbaahinta isnaa gaar ahaan barnaamijka umuuraha habeenka ee ka baxa warbaahinta adigoo ku bilaabaya magacaaga anoo ah magacayga kaafiye malka taclimi kafibal inoogu warbixi xirfadan aad ku shaqaysato iyo seeloonkaaga magac anigoo ah kaafi biyut sayloon waxaan qabtaa lansaarka qurxinta gabdhaha sida aroosanko camal labiskooda make ab mariska lansaarka cilaanka yacnii kala baxobo dhinac wuxuu ka yahay bacweyne dhinac wuxuu yahay qaliij nuuc alaal nuucay dalbadaana u saaraa
waa gartay muddo intee la eeg ayaad ku shaqaysataa xirfadan cilaansaarka iyo weliba qurxinta dumarka muddo toban iyo shan sano camal waan hayaani anoo gabar ayaan bilaabay shaqadaas waa gartay kawaran waxyaabaha kaleento oo aad ku qabato seeloonka jidhaqa lugu dhaqa madax jilcismarinta timo hagaajiska waxaan ku qaban malaani waa gartay kawaran agabka aad u adeegsato dhaqista wejiga iyo waxyaabaha lamidka ah waxaan u adeegsanayaa daawooyin oo loogu talagalay wejiga iyo lugaha oo loogu dhaqo gabdhaha qurxinta waa gartay kawaran xiliyada aad samaysaan gabdhaha qurxintooda goorma ugu badan waa markay aroos jiran iyo markay sawiraad aadayaan gabdhaha iyo xafladda xiligaas aan saaraa ani cilaanka iyo qurxinta gabdhaha waa gartay dharka aad u samaysaan gabdhaha aroosmanka sidee ku heshaan dharka yacnii anaa anaa heesta way ii yaalaan dharkayga ani anaa keestay muqdishaana kasoo gatay waa kireeyaa xataa ani sida toobkoo camal taashashka suweecadyaasha waxaan uun hayni male waa gartay markii ay ku timaado gabar aroosad ah qiimo intee la eeg ayaad ugu samaysaa qurxinteeda iyo weliba dharkii markaasi loogu labisi lahaa lacag ku dhowaad boqol iyo boqol iyo konton doolar meelahaas dharka iyo cilaansaarka iyo qurxinta gabdhaha waa gartay kabaran goobta hadda aad ku samayso qurxinta dumarkan ma goob kira ahaa ama waa goob adiga shakhsiyad aa leedahay goob aniga shakhsiyad eh waa waana kira madaganani kabaran lacagaha aad ka hesho ma tahay mid kaafiso noloshaada haa okay maasha allah wax waan ka helaa waa i kaafisaa kabaran inta aad ku guda jirto sameynta ama qurxinta dumarkan wax caqabada aad kala kulanto yacnii waxaa jirto qofku dhehaysa macnaha sunayaasha iisan camal wejiga io qurxe qof waxaa iska jirto oo maku qanacsana ku dhehayso aa iska jiraanba oo iska baxayso lacagna ku siineyna qof wal marka dooqeed waa ma aho waa gartay aqbadahaasoo kale marka aad la kulantaa sidee ugu gudub waa iska sabraa waa iska sabraa waa iska dhaafaa caafi waa gartay markaaga hore inaad barato xirfadan cilaansaarka iyo qurxinta dumarka maxaa kugu dhaliyay markaas dhowcil yaran ahaayay in badanna dadka islama aqoonanba anoo toban iyo afar jir ahaan bilaabay aan cilaansaar haddana maasha allah waxaan ahay marwo oo ilmaheeda haysato oo kusoo ilmo korsaday ani ilaa iyo hadeerna waa saaraa maasha allah aroos manka waa u qurxinaa dharkooda waa kareeyaa waxaan hayni male waa gartay n gabdhaha kale ay ku dhageysanaya maxaad baaqood u jeedinaysaa heestaan gabdhaha ay horumarna ka gaaraan ayaan u sheegayaa aniga anu dhowcil ahaan bilaabay hadeerna maasha allah naag marwi aan ahay ilaa iyo hadeerna waa saaraa ciyaallaan leey maasha allah oo kusoo korsaday maasha allah ugu horeyn kusoo dhawow barnaamijka umuuraha habeenka ee ka baxa warbaahinta isna adigoo ku bilaabaa magacaaga iyo shaqada aad ka qabata halkan ugu horeyn magaceyga xaliimo aweys baa lee dhahaa halkan waxaan ka qabtaa xirfadda cilaansaarka iyo makabka waa gartay xaliimo maxaa kugu dhaliyay inaad barato xirfadan make abka iyo weliba cilaansaarka walaahi baahyo badan ay igu dhaliyeen inaan oon barto sababtoo anagaa xiiseynayay oo habigiygu ahaa waxaa igu dhaliya baahiyo badan oon markaan arkay gabdhaha inay u qabaan saas darteed xirfadaas inaan barto saasaa igu dhalisay waa gartay xaliima ka baran noocyada cilaanka aad saartaan iyo dadka aad u marisaan walaahi dadka way kala dugan yihiin laakiin noocyo qurux badan inaan saaraan aaminsanahay sida bacweynaha bacdhaxaadka qaliijka adigu kala baxaa cilaanka
waa gartay ka baran gabdhaha inta badan isticmaala ay markaasi aad u sameysaan cilaansaarka iyo make abka waa kuwe waa aroos waa xaflad waa gabdhaha oo qalinjibinta dhiganayo oo xalfadaas iyo waxyaalahaas aadayo gabdhahaasaan u sameynaa muddo intee la eg ayaad ku jirtaa xirfadan cilaansaarka ah sagaal sano ilaa iyo sideed sano aan ku jiraa xirfadan cilaansaarka waa gartay kawaran markii aad baranaysay cilaansaarkan ma waxaa jiray goob aad u tagtay inaad ku barato cilaansaarka ama waa xirfad markaasi kasoo maxday qalbigaada ma aha qalbigayga way ku jirta qalbigayga laakiin goob baan u tagay aan cilaansaarka kusoo barto waan soo dadaalay kawaran gabdhaha aad u marisaan ama kostamarkiina sida aad ula macaamiishaan walaahi sidaan aaminsanahay kastamarkayga inaan weji furan iyo farxad kusoo dhaweeyo oo ayakoo ii macaamiishayda quslaysan iga tagtaan jeclahay ka waran dharka aad kireysaan iyo agabyada markaasi aad u adeegsataan make upka halka idinka imaadaan Een, ugu horeyn xamaraan ka keenaa kadib anaka jowhar baan joognaa jowhar waan kireynaa oo ma gadano waa kireynaa labiska anaka gabadha markay noo timaado labiskeeda ayadoo labisan bay naga tagta waan la heshiinaa hadbase qofka ay wax u hayaan baan oo qaadanayo waan la heshiinaa qofka markay qiima dhimis baan u sameynaa markay qancisana waan u saarnaa haddii qanci weysana way naga tagtaa waa gartay een, inta aad ku guda jirtay een, shaqadan cilaansaarka ah ma jiraa wax caqabad ah aad kala kulantay intaad ku guda jirto haa way jiraan waxaan arkay qof maanta oo dhan iskiiga daalaysay oo u sameynaysay oo ku dhahay maku qanacsani lacagta xoog bay kaaga jirtaa oo iga dhacso amba waa ka sabraa ama xoog baan ooga dhacsadaa waa gartay een, sida aad horay nagula sheegay in halkan lagu sameeyo een, ay leedahay qeybo lagu dhaqo wejiyada iyo weliba lugaha een, ka waran agabyada aad u adeegsataan walaahi dadka wejiga mid waa saliid mid waa qaleel mid waa gaduud way kala baxaan maaha marka midkii ugu wanaagsan qofba wejigiisa waa haynaa waa oogu dhaqnaa wax xaqabadteena ma kala kulmin oo qofka ayadoo ku qanacsanay naga tagtaa
maadaama adiga aad tahay qof shaqaale ah halkan ka shaqayso lacagaha aad ka qaadanayso halkan een, markaasi ma tahay mid ku filan nolosha qoyskaaga wallaahi haa alxamdulilah ee, wuxuu ilaahayna sii horta waa cunaa way nagu filan tahay wayna maari kartaa saasa isleeyahay ma jiraa wax horumar ah aad ka samaysay xirfadan cilaansaarka ah ama dad kale intoo adiga aad soo saartay oo islamarkaana hadda ku shaqaystay xirfadda hadda waxaa jiro gabdho aan soo saarnay oo goobo kala duwan ku shaqaystaan haddana arday baan haddana aan barinay aan baroynaa cilaanka buwaagtaas aan ku- ku baroynaa waa gartay een, mustaqbalkaaga maxaad rajeynaysaa in aad ka gaartay xirfadan waxaan rajeynaa inaan heer wanaagsan gaaro oon he- heer fiican aan ka gaara rajeynaa wixii aan dhaluuxoodan aan baro
waa gartay een, ma jiraa baahiyo markaasi oo aad u baahan tihiin in nagala taageero ama ha ahaato agabkii aad ku shaqaysanayseen ama in kor loo qaado xirfadani haa inaa xirfadda kor loo qaado oo magaceen la weyneeyo aan jeclahay inaan noogula taageero waxaan u baahanahay gooba oo goobahan ku shaqaysanayno gooba casri ah in laga dhigo maadaama haweenka u badankooda ay u baahan yihiin ay u baahi qabaan waa gartay een, ugu dambeyn haweenka kale ee kula midka ah ku dhageysanayo maxaad baaqoota halkan ugu jeedinaysaa waxaan baaqo halkan oo jeedinaa inay fadhiga ka kacaan xirfad bartaan ay nolosheeda ku maareeyaan caruurtooda ku korsan karaan inay barataan aan ku baaqaa inay shaqaystaan oo heer fiican gaaraan oo baaqaa ee adaa gabdhaha taageerta waxaan ka codsanaa inay gabdhaha ay sii dhiirigeliyaan oo sii taageeraan ay gacanta ku qabtaan waxaa jira gabdho xirfadda bartaan waxaan jeclahay in la sii deynin oo agabkooda iyo waxay u baahan yihiin oo la baahitiro hagaag dhegaystayaal weli waxaad dhegaysaneysaan barnaamijka umuuraha habeenka ee ka baxa warbaahinta isnaay markana waxaan siin doonaa khadiijo maxamed oo ka mid ah macaamiisha sida joogtaha u isticmaala qurxinta dumarka En, ugu horan kusoo dhawo barnaamijka umuuraha habeenka adigoo ku bilaabaya magacaaga waan ku dhowaa magaceyga waxaa lalahaa khadiij maxamed cismaan khadiijo en, ka waran waxyaabaha halkan aad ku samaysato aadaa umahadsan tahay waxaa ku samaystaa wajadhaq lugaha liigu dhaqaa meeka ah waa ka marsadaa cilaanna waa liigu saaraa meeshaan En, ka waran sida markaasi lagu soo dhabeeyo iyo waxyaabaha markaas ah halkan aad ku aragto wallaahi an waxaa ka mid ahay dadka oo wejigooda oo saliida leh isbuucii labo mar hal mara marmar aan dhaqdaa ad sidoo kale waxaa isku diyaarinu waa aroos waxa meeshaan liigu marinu waa cilaan iyo meekaab waa gartay en, ka waran cilaamada halkan lagu saaro sidee u aragtaa wallaahi maasha allah qiimaheedana gabartan macquul waaye kaafiyo beauty selama lahaa laba doorar ama saddex dooraraa liigu saaraa make upka wallaahi wuu kala yahay mid saddex doorar waa mid afar doolar waaye habba si uu kala qurux badan yahay hadda meeshaan waxaa ku marsin waa make up aroseed waxaa liigu marin waa lacag lix doolar ah waa gartay en, ka waran muddada halkan aad ku xiran tahay wallaahi mid oo lasoo koobi kara ma ahan waqtigan soo hanqaadaa ilaa iyo hadda kaafiyo beauty salon aan ku xiranahay sidaad u aragtaa xirfadan gabdhahan ay ku shaqaystaan wallaahi aaday u wanaagsan tahay xirfad la bartana ayadaaba ugu fududbo inay bartaan gabdhaha way aaday ugu fiican tahaybo ilee way anficaysaa mustaqbalkooda waa gartay en, gabdhaha kale ee ku dhagaysanaya maxaa baaqoota halkan ugu jeedinaysaa wallaahi gabdhaha i dhegeysanaa waxaan baaqa halkan ugu jeedinayaa waa inay gabdhaha wax bartaan sida hadhow ay horumar ay u gaaraan wallaahi ina xirfadan la barto horta aaday u wanaagsan tahay qofka bini-aadankana way u fiican tahay xirfad inoo yeeshto aadayna u fududahay xirfadan sida kuwo waxbarashaa jirto kuwa lacag la-aan iyo kuwo lacag ah aadayna u wanaagsan tahay gabdhaha dhalinyarta inay wax bartaan xirfadan qurxinta dumarka waa xirfad aada u muhiim ah bahda reedio isnaana aaday u mahadsanyihin guud ahaan dhegaystayaal intaas aynu kusoo gabgabaynayaa barnaamijka umuuraha habeenka oo aanu toddobaadkan uga hadlaynay habeenka ku shaqaysta xirfadda qurxinta dumarka ee ku dhaqan magaalada jowhar intuu socday barnaamijka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo asaare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki intaan ku kulmi doonno barnaamijkan mid ciinkiisa sidaa iyo amaana allah
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dedalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo iyo hayin dulqad badan